suurat lmaa-ida ayaynu maraynay qaybaha dambe aayadda shan iyo lixdan aayadku waxay aada uga warramayaan kuwii ahlul kitaabka ahaa yuhuud iyo nasaaro ayaa ilaahay una barayaa waxay yihiin alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahayna isaga aada u yaqaano khalqigiisa oo sida uu uga warbixiyo dee cid kale u ogsooni ma jirto ama uga warbixin karta marka ummadaha qaarkood haba ismacaaneeyeen waxaanay ahayn haba isku sheegeen yahuud iyo nasaariye kuwoodii hore iyo kuwa dambe maadaamaanay ilaahay usoo noqon aanay toobad keenin waa isku dariiqa waana isku dareen iyo diinba ilaahay baana sidan uga warbixiyey marka haddaba hadday diinul kufri ka tegi lahaayeen ee alla u hoggaansami lahaayeen wanaagay la kulmi lahaayeen baa ilaahay uu sheego qaala tacaala walow anna ahla alkitaabi haddii kuwa kitaabka la siiye aamanu ilaahay ay rumayn lahaayeen wattaqow alla ay ka cabsan lahaayeen lakafarnaa canhum waxaanu ka tirtiri lahayn sayi'aatihim gafafkooda wala adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciim beero barwaaqo leh oo nicmadu ku badanta walow annahum haddii iyagu aqaamuu tawraata waalinjiil towraad iyo injiil labadaba ay oogi lahaayeen oo si fiican ay ugu camal fali lahaayeen iyo wamaa unzila ilayhim min rabbihim kii ilaahooda xaggii lagaga soo dejiyo kee ah oo qur-aankan alkitaabu aljadiid oo labadaba nasakhay hadday intaasoo kitaabba wada rumayn lahaayeen oo ilaahay xaggiisa ka timid ilaan iminka may wada rumaynine la akaluu waxa ay ka hafi lahaayeen oy ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda kore iyo wa min taxti arjulihim iyo xaggooda hooseba lugahooda hoostoodaba ilaahay nicmadiisay ka cuni lahaayeen barwaaqada ale nicmada kore iyo nicmada hoose minhum ummatun ummad baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaada toosanoo caadiliina alla rumeeyey wa kaiirun minhum in badanoo iyaga ka mida saa'a maa yacmaluun camalkay samaynayaan ba aada u xumaaday buu ilahay camalkoodu wuxuu in badanoo iyaga ka mid ah marka sidaasay aayaddani u dhiirigelisay suuratu lacraafna ilaha waxa uu kuuli walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard ahlukitaabka qura maahee dadka caalamka degani hadday ilaahay rumayn lahaayeen allana ay ka cabsan lahaayeen duruufta dhaqaale waa laga dulqaadi lahaa xidhiidhiga dhaqaale ay dareemayaan iyo diiqa adduunyada iyo iflaaskeeda waa laga dulqaadi lahaa marka waxaa ku jira usas aliqtisaad dhaqaalaha qawaaciddiisa iyo usuushiisa aliqtisaad alislaami waxaa ku jira in dadku ay yihiin dad taqwalo alla ka cabsanayo imaanle taasaa asaasu ah oo ugu horeysa halkaa marka la marayo dee xoolahana ilaahaybaa haye isagaa u furaya kolkaa kadalik fi suurati ibraahim ilaahay waxau ihi lain shakartum laaziidannakum hata haddaa mahadnaqdaan waan kordhin fii suurati quluuxiya alla waxau ihi wa an low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan gadaqan roobkuba ma kala go-eenba fii suurati alaaq waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib barwaaqadun baan kala goodeen meelun bay kasoo butaaci lahay marka taa ha lagu darsado dhaqaalaha asalkiisu inuu iimaan iyo alla kacabsi adduunye iyo aakhirabana ilaahay u hayo marka laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim waa barwaaqada kore iyo toose cer iyo dhul baa isqabsan laha ummatun muqtasida baa ka mida ummad dhexdhexaada oo caadiliina oon ka dhicin oon ku dhicin aan baadilkiina ku dhicin xaqiina ka dhicin yaa ayuha rasuulu nebi maxamedow balliq waxa aad gaadhsiisaa maa unzila ilayka min rabbik ilaahaaga xaggiisa waxyiga lagaaga soo dejiye ummadda gaadhsii ummadda gaadhsii nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee waa gaadhsiiye ummadda ummaddii wuu soo gaadhsiiyey aayadda sababteeduna waxay ku soo degtay maray soo baxbaxeen dee warar dareemaya malaha dadka qaarkood inuu nebigu wax ku gooni yeelay calayhi salaatu wasalaam dadka gaadhsiiba ama maruu nebiguba diiq dareemay oo uu dadka wax loo sheegaya iyo nooca ay yihiin buu da in la yaqaanay sidii nebi muuseba uu uga warwaray ciddii loo diray ee uu lahaa rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawli ilaah bal kuwa waan ka yaabsanahaye bal isukaayo fur buu lahaa albaabadu waa iga xidhan yihiin marka nebigu maruu ka warwaray baa lay waxay doonta ha ahaato fastaac bimaa tu'mar waxaa lagu faray daraabta ogta ka cabde marka gaarsiidaa le waxyigan lagu soo dejiyey dadka isaguna iyadoo ummadoo dhamme ay isu timi sanadkii uu sagooteeyey xajatul wadaac ayaa yidhi ayuu ku yidhi ummad yahay ilaahay wuu ikiin weydiin doonaaye maxay idin odhan kolkaasay yidhahdeen qad ballaqta wa addayta wa nasaxta waxalala wixii lagu soo faray waad gaadhsay oo waad gudatay oo waad naseexaysay oo waad talisay markaasuu dabeedna fartiisa kor u taagayaa cirkoo waxa uu leeyahay allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashhad ilaahu gaadhsiiye waa kuwaa ka markhaati furay markaa markhaati ka hab dabeedna sidaasuu usii sheegay wixii kale u faraya wain lam tafcal haddaanad falin sidaa famaa ballaqta risaalata risaalata risaaladii ilaahay maad gaadhsiinin risaalatihina la sheeg waa qiro sugan risaalooyinkii ilaahay iyo fariimihiisii maad gaadhsiinin haddii aanad balaaqaa samayn balaaqii ummaddu ku soo wareejiye oo waxau idhi liyuballiqi ashaahidu minkum alghaa'i war ummad yahay ka i hor fadhiyaa ka dambe ha gaadhsiiyeena arkin farubba muballaqin waa ismi mafcuul muballaqin aw caamin saamic maxaa badan buu leeyahay mid la gaadhsiiyeyoo ka fahmo badan oo ka faham badan kii soo gaadhsiiyey waanay dhacday aimo badan oo mujtahidiina ayaa taabiciintii soo gaadhsiiyey cilmiga iyagu ka culimaysnaayo ka aqoon badan balliquu canii walow aaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan markaa cidda ummadda gaadhsiinaysa waa innaga ee dacwaddii iyo waajibkii gudanaysa caaisha waxay leedahay radia allahu canha maray maqashay aalubeytka iyo cali iyo waxbaa lagu gooni yeelay bay tidhi haddii uu nebigu cid wax ku gooni yeelahaa ku gooni yeeli lahaa ama laba sheegaya in uu cid ku gooni yeelay cidda hadalkaa tidhaahdaa waxa weeyaan qof been sheegay alla ka warramay nebigoo asraar hoose iyo arrimo qoysiya waxyaabaha qarqarinaya sa ilahaa uu sheegay wa tukfi fii nafsi ma allaahu mubdii wa takhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaah waxyaabaad qarinaysa oo markaasaa dabeedna dadka iska ilaalinaysa ilaahay baa mudan inaad iska ilaaliso markaa zayd iyo zaynabay suuratulxasaab akhri halkanna ilaahay sidaasuu yidhi marka haddii aad aragto kitaab yaroo kuusayoo wadaajito dabeeta yaa caliyu yaa caliyu yaa caliyun ciiddaa ka badan in ku qoran oo sheegaya dardaaranno badan oo cali lagu gooni yeelay warkaasi iska hubso waxba kama jiraan cali laftiisaa ka jawaabay sida bukhaari ku sugan oo wuxuu yihi war nebigu wuxuu nagu gooni yeelay ma jiro haddaanu ahlobeytka nahay waa waxyaabaha ka imanaya nusacaadka shiicada ka imanaya wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay dadku kaa ilaalinaya ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo ma hanuuninayo alqawma alkaafiriin qolyo gaalo ah ilahay ma hanuuninayo wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa dhowrayo kaa ilaalinayo garab iyo gaashaan iyo difaacba ku ah ina allaha maca aladiina taqow aladiina hum muxsinuun intaanay aayaddani soo degin waa la ilaalin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaamoo waxaa jiri jiray kuwa xuraas ahoo markaa ka difaaca cadowga ama makaha jooga ama madiina laakiin markii aayaddani ay soo degtay waa min alqur'aani leyli ayaa la idhaha qur-aanka habeenkii soo degay qur-aanku nahaariya leyli buu leeyahay qaybaha firaashiga weliba weeye habeenkii isagoo firaash ku jiifa soo degay marka aayaadkani soo degeen ayuu yihi war iska taga bodigaardku ha iska tageen ila waa la doonayaa qofka markaa afdalka ama wanaagsan ee cadowga uu ku taamayo in dadka muslimiinta ay ilaashadaan weeya sidaa darteed ayaa rasuulka la ilaalin jiray laakiin markii aayaddani ay soo degtay iska kala taga buuhi haddaba ilaahay baa ilaalinaya iska taga marka dee maraaxil badan buu maray mar la suneeyey iyo mar gacanba la saaray oo colkii oo dhammi ka cararay keligii iyo mar cidlo laga helay intuba way lahayd waxaa ka mid ahaa isagoo geed jiifa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin cadowho ku taamayo inuu usoo dhuntuu seefkiisii la baxay seeftiisa dabeetana uu isdul taagay wuhi maxamedkan doonayaad ahaydee maanta yaa iga kaahiraya ama bal maantaba yaa ku wehela buuhi cidi kuma dhowe markaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam warkiisu u gaabanya ilaahay ilaahay baa iga kaa dhicin dabeedna dabadana dhulka wuu ku dhuftay seeftiina way ka dhacday miskiinkaa isaga ah markaa intuu nebigu ula qaaday baa wuxuu ihi bal adigana yaa iga kaa celin doona ninba waa mare markaasuu ihi kun khayra aakhir bal nin qaada kii u wanaagsanaa u noqo anuu cid malihi weeye markaa uu iska dayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa sababaabay u noqotay inuu islaamo qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyow lastum calaa shayin waxba kuma sugnidinoo diin ma haysataan xataa tuqiimuu atawraata waalinjiila wamaa unzila ilaykum min rabbikum xataa tuqiimuu jeeroo hirgelisaan oo ku camal fashaan tawraad iyo injiil iyo kii laydinkaga soo dejiyey min rabbikum ilaahayna xaggiisa qur-aankana alqur'aan hada alqur'aan qur'aankan weyn انت الى عرف وحو كان تماثل يا تغاير تماثل حق اعرابك يا تغاير ان حق ذاتها marka tawraad iyo injiil mid aan ahayn weeye kale oo quraankana inta marka wada rumaysan ayaa calaa shayin ku sugan tihiin oo wax tirsan tihiin ilaahay agtiis wala yaziidanna wuxuu u kordhin doonaa kasiiran minhum in badan oo gaalada ka mida maa unsila ilayka min rabbik qur'aanka lagaaga soo dejiyey nebi maxamed oo ilaahaaga xaggiisa dugyaanan kibir wa kufran gaalnimo ayuu u kordhin doonaa qur-aanku iimaan buu kordhiyaa laakiin marka ay ka gaaloobaan dembi bay kororsadeen markay ka gaaloobaan kufri bay kororsadeen markay ka gaaloobaan kibir bay kororsadeen halkii ay dadka islaamka kaga hanuunayeen uu imaam u kordhiyey qur-aanku waa waxaas u kordhiyey falaa ta'sa ha u murugoonin cala alqawmi alkaafiriin kuwa gaalada hadduu ilaahay cawda u jaro war aadamahan muxuu ilaahay sidan ugu galay hodhan falaa ta'sa iyo falaa taasa labaduba ina aladiina aamanuu buu ilahay marka aayaddaasi waxay soo degtay maray nabiga ku yidhahdeen maxamedow su-aal tawraadi ma xaq waa mise waa baatil mee waa xaq buuri haddaba noogu dhan baydha kol haddaad xaqnimo u qirtay dee maxaad ka sii wadiba noogu dhanoo iyadun baanu haysanna adna kaaga hayso markaasaa ilaahay uu ka jawaabo uu yidhi saddexda ilaa israacisan maya ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey waaladiina haaduu iyo kuwii hoodoobay waasaabi'uuna iyo kuwii ka fallaagoobay yuhuudda ama nasaarada ka fallaagoobay iyo wannasaaraa kiristanka man aamana billaahi ka ilaahay rumeeya walyowmi alaakhiri qiyaamaha rumeeya وعمل صالحا عمل في عنفلا فلا خوف عليهم عبسي دشود ما يهانين ولا هم يحزنون من مرغونيا واستان تاوليد الهي اراد دد مؤمنين النقضان وقتي دونانها جوجين ماشي دونانها جوجين جنسيتay doonaanaha ku aftirsadeen ciday doonayaan ha ahaadeen xariga ilaahay ee la qabsado iyo xiriirka ilaahay waa ka rumaynta alla rumeeya iyo camal saalix intaas ilaahay dadka ka dhaxay qaraabo iyo xiriir kale toona ilaahay kama dhexeeyo dadka marka qaacidada caamkaaba ilaahay ummadda u dejiyey waasaabi'uuna marka waa firqad labadan qolo ka go'day ama mid ka mid a waasaabuuna ayay aimada qaarkood akhriyaan waasaabuuna laqad akhadnaa buu ilahay yidhi xaqiiqanimo waanu qaadnay miithaaqa bani israa'iila reer banu israa'iil ballantoodii mid rasuulku uu ka qaaday iyo mid kutubtooda ka qornayd iyo mid caalamkii hore laga qaaday wa arsalnaa ilayhim rusulan rusulna waanuu dirnay rusul ayaanuu dirnay marka dee ballanta waxaa lagaga qaadaynaa waxa ay ahayd awfuu bilcuquud aynu soo marayno tii ummad walba ilaahay uu kaga qaadaya haddaba dhaqankooda ilaahay baa inoo sheegay ila isagaa inaga yaqaane kullamaa jaa'ahum mar kasta oo u yimaado rasuulun mar kastuu rasuul u yimaado qoladuu doonaya ha ahaado bimaa shay uula yimaada laa tahwaa anfusuhum nafahoodu aanay u heellanayn oo aanay u jeclayn ila waa xaqa ma jecle mar kastoo rasuul tilmaantaa leh u yimaado fariiqan qayb rususha ka mida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan kooxna yaqtuluun way laynayaan saasa ilahay uu kaga warramay kullamaa وحرف يفيد التكرار مرارا وتكرارا وأري فإذا شيء اسكتب إيمانية اسكتب إيمانية اسكتب إيمانية ونشوك سني marka nimanka dhaqalkoodu waa kaasi hala yaabina bimaa laa tahwa anfusum oo maruun may naftoodu jeclaata waxa rusushu ay leenahay ma nin baatil wada xaq jeclaanaya ma nin hawo ku socda xaq iyo istiqaamo jeclaanaya qoladii la beeniyey kadabuu baa ilaha wuli yaqtuluuna iyo kadabu waa ficil maadi iyo ficil mustaqbal sheegaya macnuu waxa weeyaan tii dilka way sii wadaanba iyadu may dhammaano waa kuwaa nebigii joogay waxyuu kusoo degaya isku dayay waxasibuu buu ilahay yidhi waxa ay maleeyeen oo ay moodeen allaa takuuna fitnatun inaanay balaayaba dhacayn ilaahay iyo rusushiisoo laga gaaloobo oo la waxyeeleeyo lala colaatamo inaan bala ka dhacaynin bay moodeen facamuu markaasay dam yidhaahdeen way indhabeeleen quluubta wasammuu way dhagabeeleen uma taaba allaahu calayhim ilaahay baa ka towbad aqbalay intaa kadib oo waxbaa u bidhiiqay uma haddana muddo kadib camuu wasammuu way indhabeeleen oo way dhagabeeleen kaiirun minhum in badan oo iyaga ka mid ah ayay indhala-aan iyo dhagalaani ku dhacday wallaahu basiirun bimaa yacmaluun ilaahay baa arkaya oo xogogaal u ah waxay samaynayaan marka ku celcelinta ilaahay uu markaa halkan tilmaamay ee uu yidhi labada jeer facamu wa samu uma taaba allaahu calayhim uma camu wa samu kaiiru minhum dee intee jeer qur-aankun qisooyinka ay nimankaasi ku leeyin akhri ilaahay uu ka warbixiyey iyagii oo lasoo nabadgeliyey ayaa ay dibi dul fadhiisteen haddana markii nebi muuse uu ku soo noqday dee way toobad keeneen haddana mar dambe oo layidhi bal cudurdaar sameeyo duurusiina yimaada sabciinkii nuqabad ahaa haddana waa ku yidhi arina allaha jahratan haddii markaa la laayo lasoo nooleeyeyna tawbadii timi macnaha uma waxay sheegaysaa nimankan xumaantoodu way soo noqnoqotaa way soo noqnoqotaa ee maaha dad miyir qaboo hagaagsanbe dhaqan bay u tahay noqnoqodka noocana iyo kalsooni darrada iyo iyagoon ilaahay aaminsanayn kuwa ilaahay saasuu kaga warramay kuwii kale haddaba u baydhaya ilaan aayaadku waxay daba socdaan aayadda koob iyo tobnaada ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu koob iyo konton baan leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa halkaas wilaayadoodii baa la diiday in iyaga la gacalsado oo la garabsado oo la sokeeyo xigto loo arko dabeedna ilaahay xumaan xumaantoodii baa ka warramo sababta laydinku diidan yahay maa haddanay hayaan iyo in wax laydinla diidayo laakiin waxaasoo balaayo ah iyo waxaasoo shar ah taariikhdoodu waa taa muuqaalkoodu waa kaa ilaa kuwa nebi maxamed joogay wakhtigiisa iyo kuwa kasii dambaynaya iyo kuwan joogaa waa isku mid un
قضية الله لقد كفر الذين ارتويك وظنوا لها قالوا لي ان الله هو المسيح المريم لها وعيسى بن مريم سبحان الله وقال المسيح عيسى نفسي سنوك عليا بني اسرائيل خير من اسرائيل عيا ركابها أنبياء ذا وقت قاس اعبدوا الله ربي وربكم إلهي عابد أنيقا يا إذن كبر ربي قينوها aniga ay ku sheega isaga ay ku sheegayaan ilaahay baaba sidaa yidhiba ciise innahu buu shirki buu kala dagaalamay arrinku wuxuu yahay man yushrik billaah qofka ilaahay wax kale la caabuda faqad xarama allaahu calayhi ilaahay waxa uu ka mamnuucay ka xaaraantinimeeyey macnaa u diiday aljannat goobta uu awliyadiisa ku cusumee jannada ah wama'waahu nnaar hoygiisuna waa naar waxaa bushaaraa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaas siduu warinaya sheegaya inuu sheegay qofka geeriyooda isagoo kelmadda tawxiidka ku sugan man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi dakhala aljanna waa bushaaro weyn laakiin dee aanu nifaaq iyo iswidaar iyo waxba ku jirin wamaa lilaalimiina min ansaar dulmi falayaashu ma laha ansaar iyo cid u hiiliso toona laqad baa marka hore laam waxa ay ka joogtaa qasam qaduna taxqiiq bay faa'idaysaa dhaartaya xaqiiqannimo e wey kafara way gaaloobeen laqad kafara way gaaloobeen mar kale aladiina qaaluu kuwii yidhi ina allaha ilaahay haalitu halaatah saddex buu saddexeeyaa labaa ku weheliya wey markaa isaga iyo laba kale dabeed waxay waa waxa ay idhaahdaan alaqaniima halaata iqniim lab wa iqniim lob alibn wa ruuxu alqudus saddexda oo marka waxay leeyihiin iqniimka u horeeya ama qaybta u horeysa ilaahnimada waa abka iyagoo dee malaha ilaahay ula jeeda subxaana allah ibnigaa ku xiga dabeetana abkiibaa dhex maray oo dhex tegay inanka iskalkoodaasina waxaa la yidhahdaa bay dhaha ruuxu alqudus waa ruuxdii dahirnayd abka iyo ibniga oo isdhex maray macnaha falsafadan odhanaysa alxuluulu waalitixaad culamaau tawxiid firqadaha ay ka sheekeeyaan qayb waxaa jirta yidhaahda ilaahay baa ka dhex hadlay addoonka ama ku dhex jira waa mushkiladaha ay dhex dhigeen dadka muslimiinta ama firqadahoodii aanbaday nasaarada wax ka yimi weeye war ka yimi dabeedna markay labadoodaasi isu tegeen baa la yidhaha bay yidhaha ruuxulqudus ruuxulquduskaasi khaaliskiisii wuxuu noqday bay yidhahaan ama uu isugu biyashubtay akhiiran masiix ibni abkii ayaa ibnigii dhex galay dabeetana ruuxulqudus bay noqdeen wuxuu isugu biyo shugtay bay dhahan masiix marka sababtan marka horena ilaahay uu waqaala laqad kafara aladiina qaaluu in allaha huwa almasiix marka hore masiixun baa ay inay yidhaahdeen la sheegay marka dambe haaliu halaat waxay u soo meeraystaan ba ciisa ilaahaya ayay isugu biyo shubanayaan marka la idhaha waa sideena waxay leeyihin dee qoraxdaba eg falsafadii ilaan kuwa falsafaduna waa guruub ka tirsan iyaga waxay leeyihin qoraxdu waxay ka kooban tahay qurus muuqdo xajmi lahoo dee muuqanaya iyo shucaac ka baxaya iyo kulayl saddexdu maxay kala yihiin bayda marka dee saddex baa mid ah halkaasi ayay ka fadkudiya marka thaalithu thalaatha waqafkaasi waa laasim sida miimka ku yaalla uu ku tusinayo macnaha israacin inta hore iyo inta dambe thaalithu thalaatha ilaahay baa marka intan dambe aan ka warramayna tilmaamaya xaqa waxa ui wamaa min ilaahin ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ilaahun waaxidun waa ilaah keliya oo allaha wain lam yantahuu haddii aanay joogsanin oonay iska daynin camaa yaquuluuna waxay leeyihiin layamasanna aladiina kuwii layamasanna waxa taaban doona oo ku dhici waa lagu labaaceliyaabay yidhahdeen marka uu ficilku mu'akad yahay aladiina kafaruu kuwii gaaloobay minhum ee iyaga ka mid a cadaabun aliim cadaab kulul baa ku dhici doona kol haddii aanay toobad keenin oo aanay cagadhigan waxa hantii u ahay waxa weeyaan uun dee cadaab afalaa yatuubuuna miyaanay u noqonayn buu ilahay yidhi miyay u noqdaan waa istifhaam oo canaana ila allah ilaahay may u toobad keenaan wayastakfiruunahu miyay dembi dhaaf weydiistaan wallaahu gafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariis marka halkaa rabbi waxa uu ku bayaamiyey in weli fursaddii ay haystaan iyo jaanis in mar walba ilaahay naxariistiisu ay badanto albaabku aanu ka xidhmaynin marka waa lagu dhiirigelinaya towbad mal masiixu bnu maryama baa ilahaw waa xasri ama qasr masiix ciise ma ahaanin ina maryama aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha rasuul mooyaane ilaahna ma aha ilaahnimadana qayb kama aha arrin iyo awoodna ummadda uma hayo qad khalat min qablihi way tagtay isaga hortii alrusul rusushiibaa hortii tegey waa rasuul u dhimanaya uun sida rusushu u dhintaan oo kale oo geeridu ay ku imanayso dee ilaah geeriyoonayaana ma jiro oo ilaah xaqaa geeri kuma timaado oo arrimaa bayaaminaya inaanu ilaahay ahayn wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa mid runbadnaya runtay caan ku tahay waa min asidiiqiina wasidiiqaat bay ku jirtaa marka halkaa aayadda waxay caddaysay sida ibnu xasam iyo aimo kale ay ku tegeen inaanay rususha iyo ambiyada toona ka mid hayn oo maryam iyo aasiya iyo nebi muuse hooyadii iyo maadaam malaa'ig inay la hadashay aayaadka qaarkood ay tilmaameen ayaa ibnu xasam iyo rag kale waxay ku tegeen inay nebiyaal ambiye ahaayeen markaa dumarkaa malaa'igtu inay la hadashay la sheegay laakiin sida dee jumhuurtu qabtee raajixa waxa weeye qur-aankuna uu caddayna inay rijaalan nuuxi ilayhim ay ahaayeen marka ragun loo waxyoonaya ay ahaayeen waayadu waa rumbadayona rasuul maaha waxyaabaha bayaaminaya waxaa ka mida inaanay ahayn ilaah kaanaa waxay ahaayeen yaakulaani acaam raashinkay cuni jireen way baahnaayeen sida bani aadamku u baahan yahay oo kale undur eeg nebi maxamed ow kayfa nubayinu sidaanu ugu cadcadaynayna lahum ulaayaat iyaga aayadahaasaan ugu cadcadaynayno uma ndur dabeetana waxaad eegta haddana annaa yuufakuuna sida loo baalmarinayo xaqa ay u weydaaranayaan qul waxaad tidhaahdaa tacbuduuna ma waxaa caabudaysaan min duuni illaahi inta alla ka sokeeya maa laa yamliku lakum waxaan idiin hananaynin daran walaa nafcan daran walaa nafcan dhib iyo dheef dhib idinma hananayo haddaad diidaan dheef dheefna idinma haya haddaad yeeshaana ma caabudaan waa makhluuqa arrinkiisa caynkaasahoo sabab makhluuqu waxa u noqdo sababtiisa aad wax ku noqoto laakiin dhib iyo dheefba ilaahayba haya oo adaaru naafic weeye ilaahay wallaahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa wax walba maqlaya oo wax walba ogsoon qul waxaad tidhaha nebi maxamedow yaa ahlalkitaabi kuwa kitaabka la siiyo laa takluu ha ku talax tegina ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina hayra alxaqi gardarre iyo xadgudub guluwi ku salaysa walaa tattabicuu ha raacraacina ahwaa'a qawmin qolo rabitaankooda qola waxay iska doontay dee ha ku dabagelina qoladaasoo qad dalluu min qabl horay ambabay wa adalluu katiiran in badanna ambiyey wadalluu ka dhacay oo ka fogaaday can sawaa'i sabiil jidkii toosnaa jidkii toosnaana ka dhacay oo weydaartay sawaabkii iyo islaamkii xaqi waa aabbayaashooda iyo kuwii shirkiga iyo kufriga uga horreeyey kuwaasaa laleeyaha ku dayanine taqliidka iska daayo xaqa baadi doona marka taasi waxa weeye dee waa nimanka ku sheega ciise ilaahay way weyneeya bay is idhaahdeen dabeedna waxay ka dhigeen waxaanu ahayn marka yuhuudduna dee waa kuwa ka dhigay iyaguna wax kale ku sheegay inaanaan xalaal ahayn bay ku sheegeen laakiin ummaddan islaamka ilaahay waxa uu tilmaamay inay yihiin ummatan wasata wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waa ummad dhexdhexaada bayna alifraadi waaltafriid waxay ku toosan yihiin sidaa nasku uu tilmaamayo calaa sawaa'i sabiil jidka toosan bay ayay ku sugan yihiin xaggan iyo xaggan toona uga maydhaan xadgudub iyo gabaadfal midnaba sida ay u yihiin ahlu sunna waljamaaca oo firaqa ka mid ihiba iyaguna waxa weeyaan waa firqatun mutawasita firqad dhexdhexaada oo aan xadgudub iyo gaboodfal ku samaynin umuurta usuushiya caqiidada marka saasay ahaa nimankaasi quluwi bay sameeyeen iyo xadgudub oo rasuulkoodii bay ku xadgudbeen ummaddana ilaahay uga digaya lucina waxaa la fogeeyey aladiina kafaruu kuwii gaalooba min bani israa'iila waa la nacdalay reer banu israa'iil calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii baa lagu nacdalay wa ciise bni maryama iyo ciisiina maryam ambiyadaas mid walba nacdal buu dusha uga tuuray ummadaha markay imaan la-aan ku dambeeyeen talow halkee laga raacay waad isweydiinaysa maxay nacdasha ku mutaysteen sawtii la yidhi wakhti baa laga fadilayba cala alcaalamiin sawtii wax badan loo fidiyey ilaahay wuxuu marka tilmaamayaa arrimo cadcad oo muuqda oo ummaduhu nacdal ku mutaystaan qoladay doonaysaa haata sida iyagoo kale daalika buu ilaahay waxay sababtu tahay kaa sababtiisu waxa weeye bimaa casow macsiyaday sameeyeen ilaahay ka gacan taagteenay diideen wa kaanuu yactaduun waxayan kuwa xadgudba macsiyada iyo xadgudubka ayaa shaqo u ahaa oo ay caadaystayaal bay ahaayeen sii wadoo kaanuu waxay ahayn laa yatanaahawna kuwa aanay suba diidin can munkarin shay ceebahoo xumaa facaluuhu ay sameeyeen xumaanay sameeyeen iskamay reebi jirin labiisa waxa xumaaday buu ilaahay yidhi maa kaanuu yafcaluuna waxa ay falayeen baa xumaaday macsiyada iyo xadgudubka ilaahay xaqiisa lagu xadgudbo ka ummadda lagu xadgudbo ka nafta lagu xadgudbo ka ehelka lagu xadgudbo caaday wahay waa kuwaa dee shaqadoodu mar walba reer banu israa'iil iyo yahuudda dee caadadoodu waa xadgudub weeye xadgudub waxa kaloo aanay samayn jirin alamru bilmacruufi wannahyu can lmunkar waxa xunnay sumay diidi jirin waxa wanaagsanna ismay fari jirin waa ka nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaamu halka laga raacay waxa ay ahayd buu leeyahy awala maa dakhala annaqsu fii bani israa'iil reer banu israa'iil mushkiladu markii ay ku dhacday waxay ahaayeen taa aayaddu ay tilmaamayso ayuunbay halkaasi ka bilaabeen oo qofku wuxuu soo marayaa mid xumaan samaynaya wuxuu kawalaadka abaaba soo maraya wuxuu leey war iska daa waxaan waa xaaraane baari labaadana wuxuu leey war iska daa waa xaaraan maalinka saddexaad yakuunu akiilahu wa jaliisa ka wax la cuna ee iskala barjeeya iskala biyo raaciya la fadhiistuu noqonaya maalintaa uu iskala cunaya kol hadduu ka hadhi waayo ilaahay baa kule ayuu leeyahy iskaga hadhaya waxa markaas arrintaasi ay keentay inay nacdashaa ku mutaystaan iyagoo la kala reebin in la iswada raaciyeyba ummadda isagoo taa nabigu uga digaya calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu lahaa lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa yadi daalim walata'turunnahu cala alxaqi atran aw layadribanna allahu quluuba bacdikum bibacd aw layukhaalifanna allahu quluubakum quluuba bacdikum bibacd bacda ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ثم يلعنكم في بعض الروايات nabigu leh calayhi salaatu wasalaam wallahi inaydin wanaagga isu sheegi xumaantana isu diidi doontaan qofka dulmiga samaynayana gacanta haydin qaban waa amar weeye amar buu u socdaa sidaas sameeya oo sidaas sameeya wanaagga isfaro xumaanta isu diidi qofka daalimka gacanta qab gacan qabasho oo keliya maaha iyo maalin in lala hadlo walata'durunahu cala alxaqi adran gacanta ku dhiga buu leeyahy oo ku xejiyo xaqa ku adkeeya oo maalin inta wanaag la sheego oo xumaan la diiday aan qofku odhanin war cidiba wax maqli mayso laakiin shaqaha idiin noqdo oo ku adkaysta oo yaan laydinka sayid calayn dadka mufsidiinta ah wey haddaad taa yeeli weydaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doontaa quluubtiinna ilaahay uu isku garaaci doonaa dadku iskama afkarto qoraalka iyo iskuma afkarto qowlka quluubtaa la iska afkartaa qalbigiinnunbaa la isla dhici doonaa ama wadamo idin isu layn ama kooxo ama qabaa'il ama shakhsiyaad dadkiun baa isafkaran la way shirayaan dabeetana way sii kala jeedaan waa mujaamalo iyo mudahano midhan bay ku wada socdaan iyo munaafaqad dabeedna ilaahay ba idin baryaoo laydinba aqbali maayo kun roobdoon haddaad tukataan cirkigu waa sidiisii uun dhulkiina waa abaartii uun intaa kadibna waa laydin nacdalay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kamaa lucinu sidii nimankanba loo nacdalay ila ilaahay daara kamay duminina dadkunbay ka mid ahaayeen beladan ay sameeyeen unba iyagaba lagu nacdalay waa khatar weyn waa taimka aad arkayseed fatiiladii iyo damiirkii wanaagsanaa dadkii uu kasii yaraanayaayoo haddii qof wax fasaadinaya ama xoolaha ummadda boobaya la arko inaga daah waa waa waa baytulmaale haddii la arko qof wax dilay waxa la leeyahay inaga daah aniga waxba reerkayga kamuu dilin haddii la arko tuug waxadaya inaga daa wuuna soo eeganaya haddii mid khamri cabaya la arko aadow salaam wixii oo dhammi waxa ay noqdeen in dadkii ay ka dhaceenoo waa damiirkii wanaagsanaa iyo diidigii xumaha ayaa yaraaday marka taasi waa waajib u yaala islaamkuna uu ka xil saaray xukuumad iyo shacbiba labiisa maa kaanuu yafcaluuna baa ilahay midda kale xumaantoo la isu diidayo wanaagoo la isfara shardi uma aha